بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلامة بن, سلامة بن الأكوع عن سلامة بن الأكوع قال bal waxaan dhexda kaga jirnay qaswadii khaybar iyo waxyaalo kuba tacalluqsanaa in kolleyna baabkanan kuma koobnaanaysa iyadoo dee mala waxna aynoo horeeyeen baabka adugu kan kasii dambeeye ka ku xiga qaswatu diqaradna xadiidkan imaka aan hayno isagoo bal dee siyaaq kaloo kaba dheer ayuu kuba iman doonaa waa markaa qaswada diqarad oo dee salamat bnulakwac iyo bal matalan inankiisa uu kaba warinayo halkan yaziid kaba warinayo xagga taraajimtana ama rijaashana waa dad aynu hore usoo wada aragnay un sanadkuna si aan aragna afar weeye bukhaari raximah llahu tacaala rubaaciyaadkiisa dee xadiidkan maaha lakiin ruba sulaasiyaadkiisaan ujeedaa qayb kaba mida yaziid ibn abi cubayd can salama ayuu kaga wariyaa laakiin bukhaari yaziid iyo bukhaari nin keliya u dhexeeya oo isaguo sheekadiisa waaweyne atbaacu taabiciinta ayaa taabiciinta la kulmay muslim yaa taasi ma dhacdo oo ma laha dee sheekh intuu atbaacu taabiciintii yahay taabici wuxuuga wariye ma laha bal markaa yaziidna horena waynu usoo aragno dadkan wax inagu cusubi ma jiro qaala wuxuu ihi salamat bn lakwac waxaana laba yidhi akwacan waa awowgii oo markaas aabihii ma aha awowgii buu laakiin kuba shuroobo oo loo nisbeeyo sinaan baa la yidhaah waa laqab akwac qaala wuxuu ihi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisaan baxnay ilaa khaybara khaybar baanu u baxnay waa markii xudaybiye laga soo laabmay uun maalmo un baa madiine la joogay malaa intii qaswada diqarade inoo dambaysa ayuunbaayo markiiba waxa loo baxay xagga khaybar dadkii reer markaa xudaybiya ayuun baana rasuulka ilaahay raacay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fatasayarnaa waanu soconay laylan habeen baanu soconay natasayarnaa waa dee dahabnaa wasirnaa laylan bal laftiga bukhaari halkan wuxua sirnaa laylan dee tasayarna waa isla macna une tafaculkan baa mala si wax nooc takalluf ku jiro ama sirna sayran bacda sayrin adugu habeen baanu soconay waanu guuro gallay buu yidhi anagoo khaybar usii jeedna faqaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi qowmkii ka mid ahaa licaamir bni alakwaci caamir ibn alakwac buu ku yidhi isagu waa salamatu bnu lakwac waa caamir ibn alakwac saxaabi laba yidhaaho ayuu ku yidhi xaggana dee siaan aragno haddaan akwac iyo akwac eegno waa laba ninoo walaala ah laftina waa inoo dambeeya isagoo walaalkay odhan doona dee waxaa mashhuurana oo dee inoona horeeya inuu adeerkii yahay oo isaga haddaan idhi salama awowgii baa loo nisbeeyo imika akwacani waa awowgii caamirkan akwacu waa adeer waa aabihii weeye oo waababa matalan taas bal haddaba aynu riwaaya inoo dambaysa waa walaalkay isagoo odhan doona markaas baan yar eegi doonaa dee waa adeerkii iyo waa walaalkii labaduba way soo arooreen ee waxyaalaha bal bacdigood ay ishaareen in lagu jamcin karo ama lagu tawjiihin karo insha allah haddaba caamir ibn alakwac baa ninku yidhi alaa tusmicunaa miyaadadna maqashiinahayn min hunayaatika macnaa min kalimaatika oo min araajiisika nin shaaciru ahaa araajiistaadii ama ashcaartaadii wax ka mida waa la guuro gelayaa waa habeen bal markaa waxaanay u baahdeen waxay dariiqa ku dhaafaanoo alamkan socodku iyo tacabka uu leeyahay ilowsiiya ama ay kagaba jeestaan markaa hunayaadkaagii miyaanadna maqashiinahayn macnaadna maqashii weeye hunayaadkaagii nusqooyinka qaarkood hunayhatic baa dhacday bal meelo qaarkood bukhaari hanatic way dhacday macnuhuna imika halkan waa ashcaartaadii iyo araajiistaadii iyo kelimaadkaagii alhana oo hunayha ama hunayana laguba tasgiiriyo taqacu calaa kuli shay macnaa shay kastaba waa nooc ismu jinsi oo kaleo wax kastaba ay ku dhacdaa markaa inde imanka kelimadii shicirkii wax kastaba waabay ku idlaaqaan beeb haddaba waa hadalladaadii ama ashcaartaadii waxa weeyaan wax kamida na maqashiin si aan socodkani inoogu fududaado taas ba ay ahayd xadiidkana wuxuu leeyahay shaarixu waxaa ku sugan banaanida ay banaan tahay inshaad laraajiis rasuulka ilaahay bay dadkani la socdaan de bal rasuulka ilaahayna waa la socdaa shicirkana waa nu maqli doonaa araajiista una waa rajaskan iyo ama ashcaarta kaleba inshaadka laguba inshaado iyo in la maqloba inay banaan tahay haddii aanay iyada ku sugnayn wax madmuuma waxuna aanu ku sugnayn macnaa muxtawahan hadduu wax xun aanu ahayn iyada dee waa hadalkii kalun buu laba mid yahay oo wuxuu leeyahy washicru kalaamuhu kalaamun xasanuhu xasanuhu qadixu qadixun qolooyinkiina sharx u yaala waana lafti xadiisi weeye xadiis ahaan imaka inoomuu soo dhigan lafti xadiis weeye albaniyana uu taxsiiniyo in bal masalan oo ah shicirku waa hadaluun kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xumina waa xun yahay nadmigan la nadmiyey ee kaafiye loo yeelay haddii waxan uu kulansaday wax fiican uu yahay kama dhigayo wax madmuuma waxun kama dhigayo bal taasna kollay dee adabna waa inoo dambeeyaayo waxyaalo kuba tacalluqsan waan arki doonaa jaanibka haddii alla yidhaah laakiin imaka waa hadalkiunbuu ka mid yahayo hadduu waxan uu kulansanayaa fiican yahayna waa fiican yahay in qaafiyadan iyo wasankan ama takfiyadan loo yeelayna xumaan kuma keenayso hadduu xun yahayna waa xun yahay haddaba saasay dhahan markaasaa wakaana caamirun caamir wuxuu ahaa rajula nin shaaciran gabayaayah oo gabyo ayuu ahaa fanazala uu degay raaxiladiisii buu ka degay yaxdo dadku dee waxbay fuushan yihiin rawaaxil ama geeloodii bay fuushan yihiin markaa isagoo dee umana jeedaan inuu iyagu uun dee ay waxa weeyaan intay gabaygan iyo uu tirin iyo waxyaalahaasuun iyagu ay kuba istimtaacaan ku raaxaysaan ama ay dhegaystaanno qaradku waxa weeye waa la socdaaye gaadiidkan ay fuushan yihiin de markay heestaa iyo noocii loo qaadi jiray xudaha kuba cabiri jireen maqlo waa dheeraynayaa socodku badinaya taasay u jeedeen markaasaa fanazala uu dhaadhacay yaxduu bilqowmi qowmkii isagoo ku kaxaynaya dawaabtii iyo rawaaxishii ay fuushanaayeen una heesaya macnaa yaxduudan alxudaa waatanoo inaguba aada baan u naqaanaa hada shicirkan ama waxaan mawsuunkee la tiriyo markaa ama wax la waraabinayo ama xoolastaa geel oo kale la kaxaynayo ama la caraabinayo ama wax la dhisayo taas baa lagu magacaabaa alxudaa waa shicirka shicir hawleedka ah hawsha lagu qabto ama taas ama waxaa mawsuumkee iyo heestaas hawsha lagu qabto hees hawleedka ayay yidhaahaan alxudaa laba yidhaah daba isagii uu dhaadhacay wixii uu ku dhawaaqayeyna waa inoo soo socdaa taasna waxay keenaysaa dee iyaga nufuustoodii ha noqoto dawaabtii iyagu ay fuushanayeenba way nashaad gelinaysaa oo waxa weeyaan dee socodkiina waa u sahlanaanaya alamkii iyo tacabkii socodku lahaana waxaan dee ah wax la macaansado lagu raaxaysto ayay kaga shuqloomayaan oo ilowsiinayo waa taa ay uga jeedaan oo dee waa kaa in kolley dadku markay hawl qabanayaan ba inagaba dee waa caado aan leenahay jaanibka arrinkaasi fanazala yaxdu bilqowmi markaasaa muxuu lahaa yaquulu allahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa taصadaqnaa walaa salaynaa faاkfir fidaءa laka maاktafayna wahabbit اlأqdaama in laaqayna waalqiyan sakiinaة calayna ina إidaa siixa bina atayna wabالsiyaaxi cawaluu calayna bal taas buu isagoo ayuu ku inshaadayo ku luuqaynayo weliba ayuu isagoo dhaadhacay ayuu tiriyey kolleyna bal waxyaalo abyaadan kaba mid ah waktigan dee la jooga waa sanadii toddobaad madaxeedii khaybar baa lagu sii jeedaa khandaqna waa tii aynu soo marnay walow inoona dambaysaynu koo baab kale aan arki doono oo yar tartiibta muslimeen aan heerkii sare aynu uga baranay kitaabka ahayn in tartiibta aada u fiicneeyo maqaazi markay noqoto tartiibteedu ma way markaa kala duduwantahay baab baab ama axaadiis iyo baab wax ku tacalluqsan baa googo-aya oo khandaqiyadaynu soo maraa imakana ay noo dambaysaa casharka baabkaana casharkaana inooguba iman doontaa haddaba ashcaabtii lasoo naqliyey waqtigii khandaqa ayay qeybo kamida ay ahayd oo cabdullaahi bnu rawaxa saxaabigaas baa lahaa waxaa suurtagala markaa caamir inuu isaga ka soo qaatay oo bal matalan shicirkiisii inta waarud meeshii jiro dee ay waxyaale ay ku kala duwan baa jirta waxyaale ay iskaga soo dhaceen oo iska waafaqeen isagoon isaga ka qaadanin inay jirtona waayo waa shaacir isbe taasna waa suurtagal wuxuu uhi allahuma ilaahayow lawlaa anta mahtadayna adiga hidaayadaada iyo nicmada aada noogu nicmaysay inaadna hanuunisay oodna waafajisay dariiqii xaqa ahaa na garansiiso dee rasuulka intaad noo soo dirtay nana waafajisay inaanu raacno taasi haddaanay jirin mahtadayna maanaan hanuuneen anagu maanaan hanuuneen walaa tasadaqna maanaan sadaqaysaneen oo dee hidaayadii bay ka dhalatay sadaqadan ay la baxayaan walaa sallaynaa maanaan tukaneen ee fakfir ilaahow dembiga iyaga dhaaf ama noo dhaaf maktafaynaa wixii aan kasbanay ee dunuub ahaa ilaahu naga dhaaf fidaaan laka laftigu sidan buu u yimi oo waa tani fakfir baldhaaf horta maktaf waxaan maktafaynaa bacnaa maktasabnaa weeye asalka hore iktifaa waa alitibaac raacid weeye oo wixii aan raacnay dunuub ahaa waa wixii aan kasbanay alfaadaha qaarkoodna mataqayna halkan iyo maadqayna iyo waxyaalaha yimi waa lafdiga ugu deebel matalan ansabsan ee halkan saxiixa muslimna inoogu suganoo wixii aan kasbanay ee dunuub ahaa nagaba dhaaf taas buu yidhi waana shicirkii uu kuba inshaadayey rasuulka ilaahayna wuu maqlayaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lafdigan fidaaan laka halkan waa inoogu sugan yahay kale culimada kalaamkooduna waa yar badan yahay eh waa laftii dee hal marka la eego si lagu yaqaaniye macnihii uu lahaa halkan markaynu eegno yar ishkaal uu ka imanayo ama macno mushkiluu noqon oo fidan laka ama fidaa-un laka ruux haddii laguba yidhaaho ee waa ruux bal matalan waxaa loo isticmaalaa waa tii dee taftiyana meelo horeba aan kuba soo marray ee shay makruuha oo la filanayo inuu cid asiibo ayaa ruux dooranaya inuu halkiisii isaga galo oo wixii kaa helila ay helaan waa calaamad tilmaamaysa ruuxan muuskii weynayntii iyo xurmayntii oo macnuhu uu yahay wixii makruuhi iyo dhibe adiga kugu dhici lahaa aniga haygugu dhe haygu dhaceenoo aniga ha laygu kaa furto anigu aan kuu noqdo fide iyo wax layga lagugu furto oo dhibtii iyo balaayadii ku heli layd aniga ay asiibto bal taas baa macnuu yahay de marka halkana ilaahay subxaanahu watacaalana dee taas iyo wax ku imanaya maaho wax iyada taas iyo macnahaasi halkan munaasiba maaha bacd alculamaa waxay yidhaaheenun waa arrin qasad la-aan u dhacday macnahaasna aan loogaba jeedin si qaatalahu llahu iyo taribat yamiinuka iyo ama taribat matalan yadaak iyo waylu ummihi iyo alfaadaha caynkaasi aan looga jeedin hadalkii un lagu adkeeyo lagu xoogeeyo ee laakiin aan looga jeedin xaqiiqadoodii aan loogaba jeedin ayaa ay la mid tahay oo macnuhuna waxa weeyaanun ruuxa taftiye la yimaada ciddan uu leeyahy waxaan alleh laygu kaa furto ama almufada ka aan kaba cabirayno waa xeeldheeraan uu ku xeeldheeraanayo raaligelintiisa iyo dalab uu isagii uu raaligelinayaba ilaa ay keentay taasi inuu naftiisii doonay inuu uhuro oo makruuhii kaa heli lahaa isaga markaa uu kuba dhaco macnuna ay halkan uu noqonayo iyadana macnahaasun waa ridaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xeel dheeraanayo raaligelintiisa iyo taas iyo baa maqsuudku yahay bal adigu muhimku wixii dee lagu yaqaaniyo taas ma aha bacdigood yar dee ta'wiilaad yar intaa ka yar fogfog oo ay leeyihiin waa si wax hadalkani ictiraad ba yahay cid kale uu la sadaabayo oo isku xidhankii kalaamka markaasna kala lumaya ee ayay yidhaaheen bal waxaan leenahay uun arrinkan waa kelimo uun dee saas isagii uu yidhi macnihii iyo xaqiiqadeediina aan loo jeedin bal haddii tawjiiheedna uu taasuu noqonayo bal waa intaan kuba gaabsanayno bal matalan fidaan laka maktafayna wathabit sug alaqdaama lugaha yaga sug in laaqayna haddaan la kulanno cadowga yagiyoonu iska hor imaadno ilaahow dee nagu arsaaq sabir iyo adkaysi oo lugaha iyaga ku xeji dhulka oo aan dad dee markaas haynaan baqanin oonan cararin wa alqi yamrid sakiinatan xasilooni calaynaa korkanaga kuba rid ina annaga idaa siixa haddii la qayliyo bina anaga naloo qayliyo oo nalaga gargaar dalbo dee naloogu yeedho jihaadkiiyo taa naloogu yeedho oo qitaal iyo wax lamid ah ataynaa waan imanaynaa waan soo degdegaynaa kama dib dhacayno oo idaa sixa bina macnaha idaa sixa bina lilqitaali wanaxwihi min almakaarim ataynaa waan imanaynaa taas buu yihi bal waa riwaayatan nusqooyinkii markaas intood de khaasatan nusqooyinkii markaa mashaariqadana lafdigan baa dhacay qaadiciyaad ba wuxuu soo naqliyaa lafdi riwaayo labaad oo ah abayna oo kollay de iyadana halkan lagu wariyey ataynaa bedelkeeda iyada markaa haddii abayna markaa ana laqbadu in yarunbay isbedeleysaayoo ina anagu idaa siixa haddii la qayliyo oo bina anaga oo bacnaa qitaal iyo waxyaalana loogu yeedho abayna abayna alfiraara wey inaan cararno iyo taasiyo waaban iska diidaynaa oo markaa abayna ama dee inaan waan diidayn taas bal markaa horta waa yar tawjiihe riwaayada hore ayaan kuba daysanaynaa ina idaa siixa bina atayna wabisiyaaxi qaylo iyo istiqaaso iyo inay isq isu qayshadaan calaynaa korkan ayay awalu ictimaadsadeen cuskadeen calaynaa anaga korkanagoo waa kuwa gaalada iyo isa soo bahaysanaya iyo macnaha istiqaaso taas waa qaylo iyo iyagoo isu qaybshanaya anaga korka iyaga ayay iyagu ictimaadsadeen ilaahayna subxaana watacaala waqtigaa khandaqiya waa kii ilaahay uu nusreeye muslimiinta waxoodii iyo axsaabtoodiiba ilaahay jebiyey waxaanay muslimiintu ku lahayn sabab kuba lahayn bal adigu taas buu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man haada saa'iqu man waa kuma haadaa kan asaa'iqu kaxaynaya dee waxa weeyaan gaadiidkii dee waa dhaadhacay isagu waa u heesaya gaadiidkii marka khaasatan geeli socodkiibuu badinaya aad buu u soconayaaba waa kuma kadaasi qaalu waxay yidhahaan caamirun huwa caamirun waa caamir qaala markaa rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh yarxamuhu allahu ilaahay waa u naxariisanayaa allah u naxariisto taas buu yidhi faqaala uu duceeyo dee waa ficilkan iyo uu laba yimi faqaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi qowmkii ka mid ahaa ninkuna waa cumar bn اlkhadaab siaan sheegayo xadiidkan riwaayo kalea u dambaysa oon arki doonaa oo tan imika halkan ama labada halkan inoogu sugan aan ahayn halkan waxaa warinaya siaan aragnay riwaayadan hore yaziid ibn abi cubayd oo mawlihiisiyaabaa isaga kaba warinaya bal riwaayo kale oo cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn kacb ibn malikna ka warinaya waa inoo dambaysaa laakiin riwaayo dheer oo iyas ibnu salamata ibn alakwaco inankiisa uu warinayaa jirta taas baa waxaa ku yimi kitaabka iyadna ku sugan tahay casharkan maahay dee waa markaa qaswada biqaradun casharkan ka dambeeyun baaba insha allahu tacaala noqon doona haddii ala yidhaaho markaa ka hadalka yidhi cumar ibn lkhadaab buu ahaa oo wuxuu yidhi wajabat way waajibtay oo ninkan waxa u waajibtay u sugnaatay shahaado yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow lowlaa amtactanaa bihi ay hallaa amtactanaa bihi maad noogu raaxaysidoo ninkan dee inuu nala joogo muddo oo taasoo markaas bal oo aan dee maad noogu raaxaysidoo ducadan iyo taasuu doonayay inuu kadib dhiga yarxamuha allahdan macnuhuna waa maxay tan lafdigaasa way noo iman doontaaye xadiidka matigiisay nooguba iman doontaaye waxaa lafdigaa dambe iyaas kuba sugnaa hadduu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxi isan oo kale ugu duceeyo ama uu dembi dhaaf dalbo isagoo isaga ku khaas yeelaya shahiid buu noqonayay waa arrin ay yaqaaneen oo rasuulka ilaahay hadduu isan oo kale yidhaaho ruuxa uu ducadaa faaska ah ama saa ugu duceeyey dagaaladaa lagu diri jiray dee tii ay yaqaaneen buu cumarna markaa ku socdayo uu lahaa bal markaa ma aada u kaadisad rasuulki ilaahayow muddo hanala dhex hana dhex joogo ashxaartiisaas iyo dee jihaadkiisa keliya waxyaalahaas baan kuba intifaacno oon kuba raaxaysano arrinku waxa weeye sida lafdigaa inooguma dambaysa hadduu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ruux si gaara ugu dambi dhaaf dalbo waxa weeyaan waa la diri jiray dagaal baa lagu diri jiray tii buu markaa u yidhi hadalkan qaala wuxuu yihi caamir faataynaa khaybara khaybar baanu nimi faxaasarnaahum waanu go'doominay nimankii dee yahuudeed ee dhulkaa deganaa xataa dee ayaamana way qaadato dagaalku markii hore ee waaba la dagaalamayo iyaguna xusuuntooda korkeeday kuba dagaalamayeen maalmaa la kala noqonayay uun xataa asaabatnaa ilaa ina asiibtay makhmasatun gaajo shadiidatun oo dee muddadii ay dee xisaarkii oo yar dheeraaday ayaa wixii ay siteen ee cunto ama sahay ahaana uu kaba go-ayo gaajo adag baana heshay uma qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina allaha fataxaha calaykum ina allaha ilaahay fataxa calaykum wuu idiin furay macnaa weli fatxigi ma dhicin ee dee waaba waxyi baan odhanaynaa rasuulka ilaahay loo soo waxyooday iyagu ugu bishaareeyey bishaaradan oo ilaahay meeshan khaybar ah waa idin furay uu idin furayaa weeyaan oo fadxigi iyo nasrigiiba waa helaysaa qaala wuxuu ihi salama falamaa amsa nnaasu dadkii markay galabaysteen masaaliyooyi maalintii galabteedii alladii yoomkaasoo futixat calayhim loo furay oo maalintii iyaga loo furay markay galabteedii de ay noqotay ayaa awqaduu waxay shideen niiraanan dab kasiiratan badan daba badan oo dadkii way badan yihiin oo dee midba meel waa taas waxbay heleen jawaashii qaryada iyo dameeraheedii bay heleen meesha la deganaa markaasaa gaajadii daraaddeed bay intay gowraceen ayay dee dab badan shiteen oy hilibkeeda kuba karsadaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi maa haadihi niiraanu dababkani maxay yihiin calaa ayi shayin sheegay baa tuuqiduun dabkan maxaa ku shidaysaan oo waxaa ku shidaysaan ee aa ku karinaysaan muxuu yahay dabkan faqaalu waxay dhahen calaa laxmin hilib baanu ku karinaynaa waana fara badan yahay dee dababkii la shitay qaala wuxuu ihi ayu laxmin waa laxmi iyo hilibkee ayaa imika karinaysaan oo dabkan aa kuba karinaysaan qaaluu waxay dhahaan laxmu xumuri linsiyati waa dameerkan insiga ah hilbihiis oo waxa weeyaan waana dameerihii dee ay meeshan ay ka heleen gaajana way u geysay taas baanu ku shidaynaa dababkan ama aanu daryahan dabka saaran kuba karinaynaa kolleyna nusqooyinkan lamu dee laxmu xumur linsiya macnaa ujeedadu xumur oo alinsiya loo idaafeeyo ayaa meesha ku sugan asalkuna wuxuu ahaa lafdigan xumur mawsuufkii weeye alinsiyana sifadiisii ba eedo waa mawsuufkii oo sifadiisii loo idaafeeyey nuxaadda reer basra umuuraha ma sugaan oo iyagu tan kama dhigaan wax jaa-ise waxbay markaa qadaraan kolleyna meelo lamida ayaynu hore usoo maray oo haddii sida masjiduljaamici oo masjidulmakaaniljaamici ay odhanayaan bal halkana markaas taqdiirkoodu xumur xayawaanaat alinsiya xayawaanaadka insigaa dameerahoodii bay odhan laakiin kuufiyiintu iyagu sanbay daahirkeedaas ayay ku tagaan in dee mawsuufka sifadiisa loo idaafeyn karo bal matalan macnuhu waxa weeyaan un dameerkan ahliga ah ayaa hilibkiisii bay karsanayeen oo waxay dhaheen waa luxuumu lxumur alinsiya xagga lafdigan alinsiyana alinsiyana waa luqo alanasiyati iyadoo hamsada la fadxiyo nuuntana la fadxiyaana waa luqo kale macnuhuna mid kastaba waa nisbatun ila alinsi dee ina waa kan insigan jinka qaabila ayay nisbadee tahay waxaana dameeraha dee insiga loogu nisbeeyey dee iyagaa dadku waa kuwa rarta dhaansada fuula waxa weeyaan iyagii bay ku dhex jirtaayo waa wax maaha sida taa waxshiga ah ee dameer dibadeedkii ma aha sanbaa deeta loo yihi xumur linsiya likhtilaadiha binnaas faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ahriquhaa daadiya macnaa waa dheryahan gambiya waqsiruhaa welibana waa weelkii iyo dheryihii lagu korsanayeyna jebiya ayuu yihi ahriquhaa canaa daadiya kolle malaa ficilka horena waxbaan ugala soo aragnay waana ficil marka la eegasiu ku yimaada kollay dee yar si yar qariiba ay tahay oo kolkol hadiisa waa la fadxiyaayo ahariiquha baa la idhaayo laakiin ficilka asalkiisu ha ma lahayn araaqa haddaan tulaasigiisa eegno raaqalmaau haddii aan idhaahno macnaa insaba weye uu daatay raaqalmaau yaruuqu macnaa uu daatay marka mutacadi lagaba dhigayana hamzada lagu kordhiyaayo araaqalmaa ayay noqonaysaa haddaba markaa maxaa dhacda kolkol hamzadu iyada asala markaas oo waa tii tacdiyada keenaysay halkii hamzada ayaa bedelkeediibaa ha lala yimaadaayo muxuu noqdaa haraaqa ayuu noqdaa asalkuna dee malaa haryaqa iyo sii daxraje iyo rubaacigiibuu noqon lahaa marka haddaba ay saatay kolla lama jamciyo bedelkii wixii uu bedelka ka ahiyo mubdelkii lama jamciyo oo haraaqa waana tanbal awqaadda qaarkeedna iyadoo hadi ay joogto ayaa hamzadiina la keenaayo haraaqa iyadoo hadu ay fadxisan tahay oo yuharaaqu iyo waa sidee yar naadiron afcaasha bal matala niman oy leeyihiina rubaacinimadii kama tegayo xarafkani waa xaraf ka ziyaado ahe ee kalna dee san imakaan aragno ayaaba loo isticmaala hamzadii haba joogta hadii baa la reebaa oo ahriquhaa marka aan hada la reebahayn oo markaa haraa haraaqa laba idhaayo haraaqu iyo ayay lafdigu mudaaricu noqonaya bal markaa waxaan leenahay ahriquhaa rasuulki ilaahay wuxuu yihi daadiya oo waqsiruuhaa jabiya xadiidkuna markaa wuxuu daliil u yahay dameerahan ahriga ah hilibkiisu dee horta ma banaana inuu nijaas yahayna oo nijaasnimadiina waxa u daliilo daadintii uun rasuulka ilaahay kuma dayn ee weelkii lagu karinayay ayuu amray in la jebiyo walow dee amarkaa dambe uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u ruqseeyey san arki doono markay kaba dalbeen inay ku kaaftoomaan un maydhid ay maydhaan laakiin waa dheerayn uu tan kaba dheerayn iyo adkayn ayuu u amray inay jebiyaan waqsiruuha faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi aw yuhriquuhaa wayaqsiluuhaa aw yuhriquhaa aw liyuhriquhaa bal ficilkii waa kaasoo waa jasmisan yahay waa jasmisan yahay inoonama muuqato wax imika jaazima oo kuba sugan bal waana say dee ku tawjiihiyaan culimada barkaa bacdigooda ama tawjiihaadka mid kaba midahe mid kamida oo dee jazmada un keenaya labaduba jasmay keenaya waxay markaa noqonaysaa inaan laamtii laamul amarka ahayd aan idhaahno way qadaran tahay taas oo ay qadaran tahay iyadna laamul amarkuna ficilka mudaaric way jasbinaysay oo markaa macnuhu uu noqdo dee waana arin rasuulka ilaahi ay ka dalbayaane aw yuhriquha aw liyuhriquhaa amase rasuulka ilaah ha daadiyeen waxaan ku jiro oo wayaqsiluhaa ha maydheen weelkii intay jejebin lahayna way u baahan yihin oo berritaa lagu intifaacaya weelkii wax lagu karsanaye ha maydheen oo liyuhriquhaa wayaqsiluhaa faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aw daaka halkana aw ifcalu amase sameeya haddaba haddii dee taas daaka arrinkaas oo maxay ah daadin aad daadisaan wixii ku jiray iyo ina maydhaan oo rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay dee imaamku wuxuu ku xambaaran yahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rasuulku inuu ijtihaado markii hore arkay in laba jebiyo dee waa adkeyn daraaddeed markii dambena ijtihaadkiisa isbedelay amase dee looga soo waxyoodo ee waana lagu kaaftoomi karaayo weelkii ama khamro lagu shubay ama waxaasoo kaleo nijaasa lagu shubay in haddii la maydho maydhigaasi uu dahiraya oo uu dahirayaayo rasuulka ilaahi muxuu yihi aw daaka aw ifcalu fala daaka arrinkaasoo maxay ah maydhidan iyo dee daadintan iyo maydhidiya qaala wuxuu yihi bal markaa kolleyna waxyaalihii dee malaaqa xagga nijaasta way inoo horeysayba xataa nikaaxiyana waxbaan wax ku dhow baan tan kuba soo aragnay waxa ay tahay un markaa kolley xadiisku bacdigood baayoo ka dhigay ba ama maalintaa xamuuladii dadkay ahayd oo dadka gaadiid waayi lahaa ama waxyaalo jalaala ahaan iyo ba uu nahyigani uba yimi oo taxriimkii baan taxriim cilo lahaa ahaaye oo qolooyinka kaba dhigay dee dawaaif kaba dhigay inuu dee aanay matalan taxriimkeedu taxriim waxyaalaha muxaramaadkae qadciga aanay ahayn ama taase laakiin xadiidku su inoo cadaynaya inoo faa'iideynaya waa taxriim go-an weeyaan oo waa nijaasteeda daraaddeedna qaala wuxuu uhi falamaa tasaafa alqowmu markay qowmkii isu safteen waa muslimiintii iyo nimankii yahuudeed kaana sayfu caamirin seef ninkan caamira seeftiisa fiihi waxaa ku sugnaa qisarun gaabni oo seeftiisu may dheerayna way gaabnayd fatanaawala bihi saaqa yahuudiyin yadribu fatanaawala bihi wuxuu ku fidiyey weeyaan oo uu doonay inuu ku asiibo bihi bisayfi waa seeftiisii saaqa yahuudiyi nin yahuudiya saaqiyo kunkii oo nin yahuudiya ayay iska hor yimaadeen boqorkoodii baabuu ahaa waa ninkii marxab laba odhanayey markaasay iska hor yimaadeen oo waa inoo dambaysaa taasi markaa iska hor yimaadeen ayay seef isu adigu ninkii seef doonay inuu ku dhufto saxaabigan gaashaankiisii baa kaba qabtay markay taasi dhacduu isyidha haddaba adiguna xagga hoose bal seeftii kaga dhufo kubkiiso dee markaa arrintan inoo soo socota ayaa dhacday oo ninkaa marxab waa nasan buu saxaabigani kuba dhiman doonaa markii dambe ninkaa marxab maalintii labaad bay noqotay ee calina calanka siday iscali baa dilay oo waana boqorkoodii buu ahaa marxabe shiciradoodii dee isagan iyo cali iyo ninkaas iyo way inoo dambaysaa casharkan ka dambeeya kuma sugantahay ma xadiidka iyaas bay kuma sugnaanayaan fatanaawala bihi saaqa yahuudiyin muxuu taas liyadribu si uu garaaco oo uu seeftan ugu dhufto wayarjicu kollay mudaarica laga cabiray waynu soo aragnay waxyaalo laba mid ah waa uslub iska asaaliibta luqada carabeed kaba mid ah oo xaaladii hore ka xikaayoonteed weye si wax imika joogto oo kalo imika laga xikaayoonaye maxalku waa maxal maadi weeyaane waa lilxikaayati can ilxaali almaadiya ayay tan tahay oo wayarjicu uu noqonayay macnaa si wuxuu imika ka waramayo oo imika uu laabmayo dubaabu sayfihi caamir seeftiisa caaradeedii dubaab waa afkiisa iyo daraftiisa sare ama hore barhkoodna waa xaddiisii afkiisa yidhahdeen waa daraftii unba waanu gaabnaa ayaa kusoo noqday oo fa asaaba wuxuu asiibay rukwata caamirin seeftiisii un baaba isagii dib ugu dhacday oo jiribkii way kusoo noqotay waa seeftiisii way kusoo noqotay markaasuu jiribkiisii ayay ku dhacday nabar xooglana wuu noqdo famaata waa dhintay minhu ay min hada alkalb ama nabarkaas buu u dhintay qaala wuxuu yihi falama salama hadalkii wata falamaa qafaluu markay laabmeen ee laga soo noqday khaybar weeye madiine lagu soo laabmay qaala salamatu salama wuxuu yihi walxaal huwa salama aakhidun uu hayo biyadii gacantayda qaala lawa cibaaraad mooda yar qumuud ku yar sugaya ama in yar dee yar kooban cibaarada bukhaarina way ka yar dheeraydo iyada ishkaalaadka ama halkan yar qumuudka jira cibaarada bukhaari asal ahaan kumuu sugnayn markaa in markii hore waxaan aragnay qaala falama qafaluu qaala salama wuxuu yihi falama qafaluu markay soo noqdeen waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadii la socotay maalintaas qaala salamatu bal markaa qaaladii hore ayuun baan uga dhigaynaa adkayn uga dhigaynaa iyo in la soo celiyey taasaan ugaba dhigaynaa haddaba qaala wuxuu yihi salama falama qafaluu weli qafaluu jawaa falamaadan lamaadu jawaab bay u baahan tahay jawaabteediina ma hayno halkan inooguma sugno way bal marka dambaan eegi doonaay qaala salamatu salama wuxuu yihi wa huwa walxaal huwa salama aakhidun uu hayo biyadii gacantayda oo markaa hadalkan ah wahuwa aakhidun biyadii waa yaziid ibnu abi cubayd baa lahu oo salamo xadiidka kaba wariyey oo macnuhu waa maxay qaala salamatu walxaal huwa aakhidun biyadii salama wuxuu yihi oo markii dambe xadiidka ka warinayo waa berigii dambe u sheegaya iyadoo uu gacanta hayo yaziid gacantiisu hayaa maxaa muxuu yihi qaalada falama ra'aanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu arkay bal markaa kolle falama qafaluu jawaabteedii maka halkan inooguma sugnaa cibaarada bukhaarina umuuraheedu way yar maasan may ahayn oo cibaaro cad bay ahayd oo waxba aanay kaba dhicina ama ay dee dhan bay ahaydba falama qafaluu waxaan iska qadaranaynaa jawaabbaa lamaa qafaluu u qadaranaynaa oo falamaa qafaluu markay dadkii soo laabmeen ayay takalamuu fii sha'ni caamirin waase inoo dambaysaba ninkii caamira sha'nigiisiibay ka hadleen oo ay soo qaadeen oo dee barhkood baaba yidhi ninkan camalkiisi waa buro isagaa isdilay macnaa dadkii ayaa markay soo laabmeen ayay hadleen sha'nigii caamir baa la soo qaaday tiibay ka sheekayseen oo barhkood ay yidhaaheenba camalkiisuba wuu buray oo de isagiiba isdilay waa nin isdilay taas bay markaasaa arrintii isagii taasi murugay ku keentay waa adeerkii murugay ku keentay oo markaasaa muxuu yidhi qaala falamaa ra'aanii markuu arkay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay saakitan xaalay nay anoo aamusan wejigiisna bedelan yahay aan hadlahayn markii arkay ayuu qaala yidhi maalaka waxa kuu sugnaaday muxuu yahay sidaa tahay maxaa ku helay lafdibaabaa dee shaaxiban lafdiga qutayba saasua wejigaygoo bedelan buu arkay aamusan yahay markaasaa wuxuu yidhi maxaa ku helay waxa kuu sugnaaday muxuu yihi qultu lahu waxaan ku idhi rasuulka ilaahay baan ku idhi fidaaka abi wa ummi aabbaha iyo hooyadaybaa fidahaaga ah oo wixii ku heli lahaa ee dhibi iyaga ha hele allaha kugu furtay iyage zacmuu waxay sheegteen waa dadkii ee waa dhammaantood maahay waa kuwo kaba mid ah anna caamiran caamir xabita camalahu camalkiisii inuu buray camalkiisii inuu buray bay sheegteen qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi dee waxaan weeye isaga isdilay bay leeyihin man qaalahu hadalka ayaa yidhi qultu waxaan ihi fulanu wa fulanu wa usayd ibnu xudayrin ilansaariyu laba ninna waa magacaabo iyada taa shuraaxdu magacyadooda iskamay taagina maynoomay soo naqlin ee laba nin saddex buu magacaabo midkood uu yahay xuday usayd ibnu xudayr oo hebel iyo hebel iyo usayd ibnu xudayr ayaa saa yidhi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kadaba man qaalahu ina lahu la ajraani kadaba been buu sheegay macnaa kolley reer xijaasna in khada ama ruuxa akhdaa bedelkeeda kadaba waa isticmaali jireenba kadaba been buu sheego dee iyagu imaka halka nooc ijtihaad bay ahaydba taas waxa weeyaan oo dee waa gefay weeyaan oo waa hadal khada ayuu kuba hadlay ama been buu sheegay man qaalahu ruuxii hadalkaa ama saa yidhi ina lahu waxa u sugnaaday waa caamir laajraani laba ajri laba ajri baa u sugnaaday kale laajraanina waa lagu wariyey xadiidka oo markaa nusqooyinka intooda badan nusqooyinka qaarkoodna laajrayni baa dhacday iyada laajrayni dee marka la eego icraab ahaan waa sida cad weeyaan oo ina lahu laajrayni waa dee ismigii ina ayay noqonaysaa laajraani oo nusqooyinka badankoodu dhaceenna horena waynuu soo aragno iyadoo taase waa luqo carbeed oo jirto bacd alcarabi inay musanaha laazimi jireen alif axwaashiisa oo dhan ba ama icraabihiisa oo markaa uu marfuuca yahay iyo markaa uu mansuubka yahay iyo aliftaasun ay laazimi jireen waa carabta qaarkood ina haadani lasaaxiraanna qira'adaas bal markaa waa sidii lagu tawjiihiyeyba oo bal markaa iyadna waa luqo jirta ayay noqonaysaa unoo luqaadka carbeed kaba mid ah ina lahu laajraani wa jamaca waanu jamcin laba ajri buu leeyahay oo bal matalan isagu wajamaca waanu jamciyey rasuulkii ilaahay wuu isu geeyey bayna bayna isbacayhi labadiisii farood dhexdooda waa labadaa farood ee sabaabada iyo musabixad iyo dee waxaa wey me wasada oo markaa muxuu yihi inahu lajaahidun mujaahidun qala carabiyun mashaa biha mila inahu caamir waa fadli weyn baa ugu sugan rasuulka ilaahay baa u markhaati kacay bal laba ajri inuu leeyahy ugu markhaati kacay ruuxuna ine wuxuu isaga ku talagalo ismuu dilahayn waa shay kusoo noqdeen ruuxa dagaalamaya gaalo la jihaadayo haddii hubkiisu isaga kuba soo noqdo dee waa shahiidkii unbuu noqonayaa haddii wax kaloo shahaadada ka mancinaya aanay jirin oo iyada tani maaha ruux dee isdilay mahayne waa arrinuu ku talagalay maaha bal matalan haddaba wuxuu uhi inahu isagu lajaahidun mujaahidun wey lajaahidun waa ruux ku dadaalaya daacadii ilaahay oo ku ahaa mid ku dadaalo daacada ilaahayoo mujaahidun dee lana jihaadayey oo gaaladii laba jihaadayey lafdigani ama labadan lafti sidan bay u yimaadeen ruwaaduna sidan bay kuba wariyeen bal sida kale barhkooda lajaahada muja markaasoo kaleo ficil maadi kaba dhigay kolley riwaayadoodu aad bay u yar tahay be lajaahidun mujaahidun tan bay kuba wariyeen marka in waxay ku fasireen jaahiduna sidaa imakaan kuma fasirno macnaa jaahidun mujidun ama jaadun fii daacati illahi fii cilmihi wacamali waa nin ku dadaalayay buu ahaa marka la eego daacada ilaahay camalkiisa iyo cilmigiisaba kaa isagu mujtahidka ku ahaa buu ahaa ee mujaahidnana waa macnihiisii caadigayd oo almujaahidu fii sabiil ilah kii kaaziga ahaaya waxaa kaloo barhkooda ay soo halkan yidhaahaan mee labadan lafti isugeyntoodu macnaa waa mujaahidun baa macnuu yahay isugeyntoodu waa adkayn daraaddeed oo carab bay soo naqliyaan markay carabi ku xeel dheeraanaysa shay weyneyntii lafdigiisii bay lafdi kale oo dee bal matalan uga soo jeexataa aan dee wasankiisii ahayn ama binihiisii ahayn adkayn daraaddeed bay markaa uga soo jeexataa laylun laa-ilun habeenkii aada u madow oo kale iyo shicrun shaacirun oo kale iyo bal matalan waa taasoo waa adkaynaya markaas laakiin bal macnaha hore kol haddaan kala duwi karno kaa horean kuma daysanaynaay waa ruux isagu aada u dadaalayay oo mujtahid ahaayo daacadii ku dadaalayo weliba mujaahidun waa labada ajrina labada ajriba wuxuu kuba mutay isaguna ah ninkaa jabiil sabiilka ilaahay kuba jihaaday qalla waxa yar carabiyun ku isagoo carab ahoo mashaa socday bihaa ay bilardi weeye dhulka socday ama dee bihadihi alxaala iyo xarbo oo milahu isagoo kale oo ruux isaga lamidiba waa yaryahay waa naadir taasba weeye qalla carabiyun mashaa biha milah bal kolley tana dabdiyadoodu ama si lagu wariyey baa yar markaa riwaayaad bay ahayd tani waa inoo mid oo aan idhaahno qalla waxa yar carabiyun ku carabi oo mashaa socday bihana damiirka waxaan u celinaynaa un waa ardadii baan leenahay ama xarbada dee xarb dagaalba waa lagu jiro dee xarbadaas iyo dee san uu dagaalamayo o kale ama dee bilaadii waxaa kaloo bukhaari dhacday halkan qalla carabiyun nasha'a biha milahu mashaa bedelkeeda nasha oo ku carabi waa yaryahay oo nasha'a koray ku barbaray biha bilardi ama ardadan iyo bilaadan oo milahu isagoo kale ah waxaa kaloo iyadana dabdi ahaan ay usoo naqliyeen in mashaa bihaba kelimo keliya laga wada dhigo oo la yidhaaho qalla carabiyun waa lagu wariyey sa ama waa lagu soo naqliyey qalla carabiyun mushaabihan milahu oo mushaabihan ay noqoto markaa laba yidhaha dee kolley wixii lagu nasbin lahaana waan qadaraynaaye qalla waxa yar naadir ah carabiyun ku carabiya oo ra-aytu waan arkay mushaabihan xaalu yahay mid isaga shabahaya weeye milah bal matalan ee bal tee ayna noo taallaa qalla carabiyun mashaa biha ay bilardi kolleyna siyaaqa ayna tusayay dikri hore ma jirto oo inoo soo horomaray dhulkan isagu socday oo milahu isagoo kali waa yaryahay markaa si ay sheegayaan waxba kama jiraan weeye bal xadiidkii matigii hore intaasi inoogu dhamaada wuxuu ihi muslim baa leh wakhaalafa uu khilaafay qutaybatu qutayba muxameda muxamed fi lxadiidi xadiidka fii xarfayni laba xaraf buu ku khilaafay qutaybe iyo moxamed waa labadiisii sheekh weeye xadiidka uu kaba wariyey qutaybat ibnu saciid iyo moxamed ibnu cabaad ibnu zibraqan labadaas weeye marka waxaanu inoo sheegay markii horeba walafdu libni cabaadin siyaaqan imankaan kasoo baxnayn soo laqbaynay ama lafdiga moxamed ibnu cabaad baa le maaha lafdigii qutayba qutayba lafdigiisa bukhaari baa soo dhigtay oo soo wariyey laakiin muxuu sheegay inta kale de waabay iskaga mid ama waa ay ka siman yihiin be laba xaraf xarafkuna kitaabka hore oon usoo wuxuu uga jeedaa laba kelimo weeye maaha laba xaraf oo taase waa laba kelimou kuba khilaafay labada kelimo mid weeyaano waa tan aan lahayn riwaayada bukhaari qalla carabiyun mashaa bedelkeeda nasha'a biha baa kuba sugnayd halkaa masha nasha'a biha taasi waa mid arrin kalena oo waxa weeyaan iyadana riwaayada qutayba dee waa la hayaa oo kutubta inoogu sugantahe kuba sugan halkan nooguma sugnaynaa waxaa laftigiisii hore markii ay soo laabmeen falamaa ra'aanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam saakitan ayaa maxaa ahayd falamaa ra'aanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam shaaxiban shaaxibanna waa wejigiisoo doorsoon bedelo waa nin murugeysoon oo aamusan oo dee markaa arrintanuu ka murugeysnaa ka fikirayay adeerkii iyo balxaaladiisan tanuu kama fikirayay hadalladan laba yidhi markaa labada xaraf ee macnaa laba kelimo qutayba kaga duwan yahay moxamed bukhaarina riwaayadiisa ay ku sugantahay qutayba labadaa lafti weeye wa fi riwaayati ibni cabaadin riwaayada ibnu cabaad maxaa ku sugan wa alqi sakiinatan calayna oo riwaayadan imaka halkan wa alqiyan waaba riwaayada qutayba ee riwaayada ibnu cabaad uu marka hore siyaaq iyo lafdiga lahaa isaga ya-daa go-an wa alqi bal waxaanay leeyihiinba waxaa wasanku qabanaya dee marka la eego riwaayadan wa alqiyan ya-da marka la sugo ayuu beydkii ama mawsuun noqonaya wasankiisuna uu toosnaanaya tan beydku mawsuun kuma noqonaye ibnu cabaad laftigiisu wa alqi sakiinatan calayna halkaa wa alqiyan oo ya-daas ba adigu waa ya- iyo de taasi kala duway midna uu sugay midna aan u sugin taasaanu mawsuun kuma noqonaya bal in xadiidka dee waaban soo laqba laqbun baa umala ahaa umuurihiisa kale waa daahir axkaam kaleo inoogu sugan oo sidaasoo badani ma jirto wuxuu ihi markaa mslim xadaثnii abu ظahir abarana bn wahbi qaal abaranii yunus can ibni shihaabi qaala abaranii cabdالرaحmani wanasbahu غayr bn wahbi ninkan cabduraxmaana ina wahab cidda aan ahayn ee xadiidka ka warisay nasabkiisay sheegto faqaala wuxuu yihi cidda aan ibnu wahab ahayn ibnu cabdillaahi ibni kacb ibni malikin maxay arrinkani yahay abuطaahir buu muslim ka warinaya abuطaahirna ibnu wahab baa ka warinaya dad kalena ibnu wahab xadiidka way kaba wariyeen ibnu wahab marka la eega riwaayadiisa waham iyo qalad baa halkan jiray oo culimmadu ay waham ku tiriyeen waxaa isagu ahayd markaa akhbaranii yunusu can ibni shihaabin akhbaranii cabdالraxmaan wa cabdullaahi eeg saasaa dhacday riwaayada ibnu wahab wa cabdullaahi ibni kacb ibni malik oo wuxuu markaa riwaayadiisu ay noqotayba in laba nin oo dee waxa weeyaan iyaguna aalu kacbi un ah cabdiraxmaan ninkan la yidhaaho iyo cabdillaahi ibnu kacb inuu ibnu shihaab xadiidkii ka wada maqlay taas bay ahayd muslim markaa markii taa culimadu ay waham ku tiriyeen intii uu iska gooyey muu soo naqlin oo muu dhammayn oo dee nasabkiisa sana muu soo dhigan markaasaa muxuu yidhi waana dee itqaankii muslim iyo ixtiyaadkiisii ama daqiiqa nadar iyo cadiima itqaani oo abu da-uud iyo nase iyo markay xadiidkan ibnu shaab kaba warinayeen maxaa dhacay kutubtooda akhbaranii cabduraxmaan wa cabdullaahi ibnu kacb ibni malik taas baa dhacday walow abu da-uud matiga uu kuba yidhaha axmed ibnu saalix isagoo kaba soo naqlinaya sawaabku waxa weeye in la yidhaaho cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni kacbi markaa wahamkaa ka dhacay ibni wahab ayuu gooyo uu sheegayna ina isagii hadduu isagii intuu isagoo yidhi akhbarana ibnu wahbin haddana uu dhambeeyu inu idhaha akhbaranii cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni kacb ibni wahab waxaanu odhan baa laga soo naqlinaya laga sheegaya waa hadal aanu odhan oo laga sheegaya noqonaysa dee haddii sidiisii la yidhaahna khada baa jiro hadalkiisii iyo riwaayadiisii ku jira markaasaa uu gooyey intii dee waxaanu sheegay cabdiraxmaan intuu ku gaabsaday in cid aan ibnu wahab ahayn ninka nasabkiisa ay sheegto maaha ninku in cabdiraxmaan iyo cabdullaahi ay wada warinayaane nin keliyaa warinaya ibnu shahaabna kaba warinaya ninkaasna waa cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni kacb cabdillahi ibni kacbna waa aabihi maha raawi la siman maaha oo isaga xadiidka la warinaya haddaba arrintaa dhacday daraaddeed ayuu tan deeta yidhi waana ixtiyaadkiisiiyo itqaankiisiiye wanasabahu gayru ibni wahbin ninkan cabdiraxmaana ibni wahab ciddii aan ahayn isagoo halkan khada baa jiray cabdiraxmaan iyo cabdullaahi buu yidhi nasabkiisay sheegeen oo maxay yidhaaheen faqaala ibnu cabdillahi ibni kacb ibni malikin ana salamata bn lakwac salamata bn lakwac qaala wuxuu yihi lamaa kaana yowmu khaybara maalintii khaybar markay ahaatay ayuu qaatala dagaalamay akhi walaalkay qitaalan shadiidan dagaal daran buu dagaalamay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciise aada buu u dagaalamay halkan akhi baa dhacday marka horena waxaan soo sheegay in la yidhi caamir ibnu lakwac waa adeerkii caamir ibnu sinaan akwacaa sinaan ah in isaga adeerkii buu ahaa dee halkana waa tan riwaayada inooguba sugan in bal markaa kolleyna riwaayaadka qaarkood dee adeerkii inuu ahaa way kuba way ku sugan tahay xafid bn xajar baa isaaba markuu jooga maaha fatxubaari ay kitaabkiisa isaabo oo kale ayaa wuxuu dhaha waxaa suurtagalaba inay dee xag hooyo ku walaalaayeen sidii caadadii jaahiligu ay ahayd ama ay samayn jireen ahlaljaahiliya ama labadoodani dee isu adeer haba noqdeene radaac ay ku walaal ahaayeen oo markaa walaalkaydan iyo adeerkay ama adeerkiibuu ahaa aan waxba tanaafi kama dhaxayn waa nin keliya uun adeerna waa u yahay walaalna waa u yahay oo radaac bay ku walaal ahaanayaan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xamse adeerkiiba radaac bay ku walaal ahayn waa kaynu soo marnay markii loo bandhigay ina xamse inuu guursado ayuu yihi inahaa ibnatu akhi min aradaaca wey waa walaal walkay walaa inantiisii radaaco oo markaa dee ishkaal ma jiro xagga arrinta kale u xaafid sheegay uu leeyahay hooyey kaba walaal ahaayeen wuxuu raaciyaa daba dhigay sidii caadadii jaahiliga ahayd oo wuxuu ishaarayaa dee halkaa muusiita bastine dee ilaahay baa yidhi walaa tankixu maa nakaxa aabaa-ukum min annisaa oo caado waxay u dhahaayeenba ninku marka aabihii dhinto u naa kale kaba dhintoon hooyadii ahayd hadduu doona waa guursan jiray hadduu doona cid kale intuu dhisu meherkeeda qaadan jirayba marka markaa uu guursadaa waxaa dhacaysay inay aabihiina carruur u dhasho isagana ay carruur u dhasho labadaas way dhacaysay dad la garanayaana taas ahaa bal xakaamida ninkaan xali soo hayna cuqbat ibn abi mucayd dee lagu dilay markaa beder ama arqudubya markii la joogay baa la dilay oo kale abu mucaydkaas iyo dee nin ay walaal ahayn oo musaafir la odhanayey nin u adeerha abulciis la odhanaya xaggooyo ka walaal ahaayeen oo de markaa waxa weeye bal masalan taas camr ibnu umayaa guursaday markaa islaantii aayadii ahayd iyaday aabihii cud u dhashay isagana u dhashay kuwo kalena way jireen oo dee ilaahay baa markaa qur'aanka waa nikaax almaqti nikaaxa iyaguba odhan jireen oo waxaa dee ay dumarka ay hooye aabayashin guursadeen ha guursadeen shareecada xarimtay laakiin way yaqaaneen dad saas oo carab oo kala duwana way jireen oo dad walaalo geesna isu adeera geesna ka walaalaa markaa waa tu sheegayuu leeyahy ama caadadii jaahiliga balse radaca haddii lagu daynay waaba taas oo kaleo waxaad moodaa dadka qaar nin manduur la odhanayo reer fasaare ahaa yaa mooyisa u qarsoontay cahdigii cumar ayay soo gaadhay isagoo qaba islaamtii aabihii ay taas waa nin reer miyana uu ahaa malaa dee taas oo kale cumar baa kala kaxeeyo laakiin say dee soo naqliyaan konton dhaarood buu dhaariyey oo bacd alcasr iyo masjidkii rasuulka ilaahay ku dhaariyey inaanu garanahay inaanu ogeyn in la nasakho waxaas markuu konton dhaarood dhaartay ayaa la kala kaxeey macnaha waxa weeye haddii aanintaa ahayn onu dhaartaa dhaarano uu ogaaday inuu sii ogaa uu dili laade waayo waa murtad buu noqonayaa iyo gaal buu noqonayaa bal markaa taasay shiciradiisa soo naqliyeen markii la kala kaxeeyey isagoo u calaacalayay kale haddii dee mulaykaha weynada la odhanayay isagii laga hoojiyo n maanta isarkahayn iyo waxyaalo waa nin manduur la odhanayay iyo marka waxyaalo saasaa jiray oo carab dhexdeeda jiray oo kala dunaa dad walaalaha oo isuma adeeri way jireen marka malaha dee taasna waa suurtagal buu leeyahay inay suurtagal radac ay ku walaalahayn saa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xamzaba ay walaalo ugu ahaayeen waa suurtagal adu waa muxtamil bal markaa waa ninkaa keliya un haddaba markaas wuu dagaalamay qitaalan shadiida maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam fartadda calayhi waxaa kusoo laabmay sayfu seeftiisii oo faqatalow seeftiisii baa dishay faqaala asxaabu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam fi dalika asxaabtii rasuulka arrinkaasi macnaa way ka hadleen cawalkiisii baa buray bay yidhaaheen washakuu fiihi washakuu walxaal shaku ay shakiyeen fiihi ama waxba ma xaalaynaynaaba jumlo muctaridaa ka dhigaynaayo bal maquulkii faqaala asxaabu rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam waxay dhahen fii dalika arrinkaas oo ah seeftiisa kusoo laabantee uu dhintay rajulun huwa rajulu nin weeye maata dhintay fi silaaxi marka silaaxi oo markaa eeg maquulu qowlkii qaaladaasi waa rajulun maata fii silaaxihi washaku fiihina waa jumlo muctarido ah oo soo kala dhex gashay qowlkii iyo maala dee waxa weeyaan adigu maquul qowlkii iyo qowlkii soo kala dhex gashay adigu soo kala dhex gashay oo macnaha waxa weeye faqaala asxaabu rasuuli llahi sala allahu alay slam fi dalika washaku waanay shakiyeen oo fiihi arrintiisii bay ka shakiyeen khaasatan kol aduu gacantiisii kuba dhintay oo maxay yidhaaheen rajulun huwa rajulu nin weeye maata haddaan xaalaynana dhib ma laha wal xaal bay yidhaaheen hadalkan shaku ay shakiyeen fii fii shani ninkan caamira shanigiisi ay kaba shakiyeen maxay yidhaaheen rajulun huwa rajulun maata fii silaaxi fiiduna bimacnaa ba weeyaan oo fii silaaxi bisilaaxi wey bisababi silaaxi waa nin dhintay oo hubkiisii sababtii kuba dhintay washaku way shakiyeen fii bacdi amri arrinkiisa barhkii bay kaba shakiyeen qaala salamatu salama wuxuu yihi faqafala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min khaybara ayuu ka soo laabmay faqultu yaa rasuula allahi idan lii ifasax an arjusa laka inan rajas macnaha inan dee heeso oon kuuba heeso ama shacarkaa rajaska aan qaado si aan dee geelo ama raaxiladu ay hagaag ugu socoto faadina lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa u idmo faqaala cumar bnu khadaab baa wuxu uhi iclam ogow maa taqul waxaad leeda ujeedadu waa inkaar nooc inkaaro rasuulka ilahi inu agtiisii shicir kaba tiriyo ee cumarna kolley shicirka iyo waaba kuba adoodkaayo kitaabka inooguba iman doontaa isagoo xasan ibnu thaabit gabay ka dhex tirinaya dee waktigiisii inuu si xun uba eego uu yihi iyadoo rasuulka ilaahi salawaatullahi cid kaa khayr badan joogtaan halkan kaba tirin jiray ama mimbar looga dhigi jiray taas ibnu rawax oo kale maalintii markaa cumrat lqada rasuulka ilaahi ka hortirinayana hadallu kuba yihi adugu bal markaa ogow waxaad leedahay bal u fiirso rasuulka ilahi baad ag joogtaa shacirna waad sheegaysaa qaala wuxuu yihi salama odhanay faqultu waxaan idhi wallahi lowla allahu ma htadayna walaa tasadaqna walaa salayna faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sadaqta runbaad sheegtay waanzilan sakiinata calayna wathabit ilaqdaama in laaqayna wlmushrikuuna nimankii mushrikiinta qad baqow way xadgudbeen calayna korkanaga qaala wuxu uhi falamaa qadaytu markaan dhameeyey rajasii rajaskaygii ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay yihi man qaala haada shicirkan yaa tiriyey qultu waxaan ihi qaalahu akhii walaalkay baa yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yarxamuhu llah tani maaha tii hore o kale waa intii uu dhintay dabadeed waayo waa lasoo laabmo waa laga soo noqday markaa khaybar ilaahay waa u naxariisanaya allah u naxariisto qaala wuxuu yihi salama faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina naasan dad baa la yahaabuuna ka baqanaya ka haybaysanaya ka cabsanaya asalaata caleyhi duca ay u duceeyaan isagii waxay kaba cabsanayaan ka baqanaya ka haybaysanayaan inay u duceeyaan oo yaquuluuna waxay leeyihiin rajulu maata bisilaaxihi waa nin ku dhintay silaaxiisa marka hore fi silaaxiya tan baa baa taa horena bimacnaa baab ay haydsaan marka horeba kusoo laqbeeyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maata wuu dhintay mujaahidan xaalu yahay dee mujidan fii daacati illah oo mujaahidan mujaahida ayuu dhintay qaala bnu shihaabin inan shihaab baa wuxuu ihi uma salamtu sa'altumnan inan baan weydiiyey lisalamata bni lafwaci waxaana inoo soo socotay iyaas inuu xadiidka warinaya waa suurtagal inuu iyaas yahay ayaan weydiiyo faxadaanii wuxuu iiga waramay can abihi abihi mila dalika san cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn kacb igaba waramay wax laba mid ah kayra anahu qaala wuxuu ihi xiina qultu markii aan idhi ina naasa yahabuuna salaata calayhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam riwaayadii hore ee dee yaziidna way nooguma sugnayde kadabuu been bay sheegeen maata jaahidan mujaahidan falahu ajruhu maratayni ajrigiisii baa usugnaaday laba goor ashara biisbacihim kole bal waa sa inoo dambeeyo xadiid dheer baa inoo dambeeyo macnahan un leh baabu gaswati alaxzaabi wahiya alkhandaqu kolley baabka naftiisa waynu soo aragnay waana kaa sheeku kala firdhiyey ee kala fogeeyey xadiid baynu halkaa kusoo aragnay maantana imika halkan laba xadiis oo kale ama saddex xadiis oo kale ayaan arki doonaayo saddex saxaabi ay kala warinayaan oo ku tacalluqsan min khandaq khandaq iyo sababaheediiyo waxyaalahaasna waa tii ay inoo horreysay ee magacaawa markaa cashar kun baan laqbaynaynaa xadaثna mحamed بn msنى وبn bashاar wlfd بn msنى qaala waxay dhahaan labada mحamed xadaثna mحamed بn jaعفari qaala xadaثna شhucbaة can abi isxaaq وasabici qaala samictu اlbaraءa yquul qaala kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi waxaa ywma اaxzaabi yanqul mid naqliya macanaa anaga maca yaga aلturaabi ciida oo rasuulka ilaahay de uu samayn jiray san dee la sameeyo intuu dee isaga dhiga si wuxuu kala qeyb gelayo la yidhaha dhagaxii buu dhigay ama dee madarata ugu horreeyuu kuma jeedo iska fadhiistay cidda ayuu la gurayay weye taasoo isagu waxay qabtaanba waa la qabanaya dhibtii gaadhina way gaadhaysa yanqulu macana turaaba marka la qodo ciidan lasoo saarayo laga soo saarayo godkii buu nala qaadayo nala naqlinayay walaqad waaraa waa qariyey aturaabu ciidii bayaada dabnihii calooshiisa cadaankii ay lahayd ayuu qariyey wahuwa yaquul oo dee waxbuu huwanaa kolley calooshii waaba markaasoo intii laantiisii calooshiisii ciiddii ku dhacaysay ayaa qarisayba walxaala wa yaquulu wallahi lowlaa anta mahtadayna eg waa khandaq shicirka ibnu rawaaxa leh waana kuwa wax iskagaba waafaqsanaa camir ibn lafwac haddaanu caamir isaga ka qaadan waayo isaga ka horreeye waqtigana horeeyeen واللhi لولا أنت mا اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى kuwii معنaa الdيna weeye oo de الأولى waxa weeye waa imaka jaمc الdيna weeyaan bay la mid tahay waa kuwii gaalada ahaa qad abow way diideen calaynaa korka nagoo wixii aan ugu yeedhnay xaqii ah way iska diideen taas qaala wuxu uhi warubama qaala inuu yidhaahaa dhacaysayba awqaada qaarkeed la arkayay ina almala qad abow calayna ina almala waa mahmuuse dee wasankun baan u takfiifinay ina almalaa waa nimankii ashraafa alqowm qowmka ashraaftooda ahaa abow qad abow way diideen calaynaa annaga korka annaga wixii aan uguba yeedhaynay ee inay naga aqbalaan oo islaamnimadii soo galaan way iska diideen idaa araaduu hadday doonaan fitnatan fitnana oo inayna fidneeyaanna abayna waan diidaynaa oo dee imtaanacna calayhim wayarfacu biha sawtahu dhawaaqiisuu sare ugu qaadayo waa inta dambe abaynaadaas sa bukhaariba kuwa sugan taasuu jiidayo san dee markan ruuxa qaadaya mooye kuwa kale dee u la jiibinaya ama la qaadaya ay qeyb ama in la qaadaanba intaa dambe uu la jiidayay oo ku dhawaaqayo abaynaa abaynaa taas buu dhawaaqiisa sare ugu qaadayay wayarfacu biha sawtahu dee shicirkana waa inshaaduun ee mid uu leeyahy may ahayn waxaana xadiidka inooguba sugan dee rajaskii waa sa aynu soo marnay iyo shicirkii kaleba waa kalaam un kiisa fiicanna waa fiican yahay hadalkana waa hadal fiican weeye kiisa xumina waa xun yahay marka marka wax la dhisayo su sheekhu kaba cabiray marka wax la dhisayo san oo kale markaa hawl la hayo e waa san inagaba caadadu ay tahay dadka shaqada gacanta shaqe ka shaqeeya ama dee xoolahooda waraabinaya ama kaxaynaya waa kuwa heese kala duwan leh marka taas banaanideed baa xadiidka inoogu sugan kol haddaan waxaan u kulansanayo ee wax markaa aan dee mamnuuca sharcan ama maxduuri aanu kuba sugnayn waxaana ku sugan buu leeyahay dadkii fudalada ahaa dee masaajida dhiskeeda iyo wixii kale khayrkaaba iyadna dee shaqadii ay kaba shaqaynayeen ee dadka ay markaa la qabanayeen xadaثna mحamed بن المsنى qال xadaثna cبدالرحمaن بن مهدي qال xadaثna شhuعبة عن أbي اسحاq qال samعtu البراء fadakra mثlahu wa xadiiثkii hore kalu sheegay ilا أنhu qاl iن الأulى qad bغw عalayna halkii aynu laftiga hore kusoo maray qad abow عalayna qad bغw عalayna way nagu xadgudbeen oo dee nagu gardaroodeen weyn xadaثna cبdاللahi بن مسلمة الqعنaبي qال xadaثna cبدالعزيز بن أbي xاaزm عن أbيه عن سهل بن سعد qاl أنه قال جاءنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa noo yimi والxaal نaحن anagu نxفir الkhandق aan khandqii qodayno wananqul aan qaadayno nu saarayno aتuraabi ciidii calىa aktaafinaa garbaha iyagoo intay de wax kusoo guraan godkii bay kasoo saarayaan oo dee dabadii baa lagu daadinaya faqaala rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah baa i waa maalin qabow cidka hawshan ka furata ma laha dee guryihii laguma laamayo kolley gaajadiiy rafaadku waa badan yahay اللهمa لا عيشha إلا عيش الآkخرة فاغفir للمهاaجiريiن والأنصار اللهمa إلaه لا عيشha مaعنaa waa nolol baaqiya daa'م noqonaysa مaعنaa dhibtan iyo raفaadkan waa arin adduunye un raaxada adduunyada waqti kale waataynu xaj kusoo marnay maalintii carafana ama dee sida xaj riwaayaadka qaar ay kuba yimaadeen hadaydaan soo marina carafa maalintaasoo dadku ay badan yihiin oo amni la haysto wax kastaba la haysto inuu yihi labayka in alcaysha cayshu alaakhira macnaa maalinta shidada lahayd iyo maalintaa dee amniga iyo badni iyo dadkio diintii ilaahay afwaajan usoo galay labada xaalaba waa yidhi oo dee kollay nolol daa'imi haddii raaxo lagu jira iyo haddii dhib nolosha aakhira u weeyo nolosha fiican ee baaqiga ih tad adduunya waa mid dhammaanaysa dheefteedna way dhammaanaysaa un dhibteedna way dhammaanaysaa allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilmuhaajiriina walansaar وxadثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr ولفظ بن المثنى qال xadثna mحamed بن جعفr qال xadثna شhuعبة عن معاaوية بن qرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاaل snadku waa dad aynu soo wada argn معaaوية بن qرة بن إyاس waa nin فقيهoo ثقa weeyo taaبiciintii dhexaan أنه qاaل اللهma لا عيشha إلا عيش الآkhرة فاغفir للأنصار والمهاaجرة xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qال بن المثنى xadaثna mحamed بن جعفr qال أخbarna شhuعبة عن qتاadة qال xadaثna أنس بن مالك أن رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم kana yqul اللهma in العيشha عيش الآkhرة qال شhuعبته qاl اللهma laa عيشha إلا عيش الآkhرة faأkrim الأنصاaر والمهاaجiر ilah karaame أنصاar iyo مهاaجiriinba وxadثna yaحya بن yaحya وشhaybاn بن فروخa qاl yaحya أخbarna وqاl شhaybاn xadثna cبdالوارث عن أbي الطyاaxi يزيد بن حmayd الضبcي horeynu usoo aragnay qال xadثna أنس بن مالكi qاal kanuu waxay ahaayeen صxaabadu yrtajiزuuna macnaha waa yunshiduuna ama dee kuwa ku dhawaaqa ku inshaada ku luuqeeya rajas iyo shicirkaa rajaska ah warasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم mعahm wاlxaal rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم mعahm وهم يقuلuuna waxay odhanayeen اللهma لا khayر إلا khayر الآkhرة فانصر الأنصاaر والمهاaجiرة وفي xadيiثi شhaybاn bdل فانصر فاغفir wa للأنصاaر والمهاaجiرة xadثnي محaمد بن xاaتم qال xadثna بهز qال xadثna حماد بن سلمة qال xadثna ثابت عن أنس أنa أصحاaب محمد صلى الله عليه وسلم kanuu yquluna يوم الkخندق maalintii khandq waxay lahaayeen نحن الذيna bاayعوu محمدا clى اlإسlaami maa baqina abada naxnu anagu aladiina kuwii baa nahay baayacuu la mubaayacooday muxamadan muxamed la mubaayacooday cala alislaami islaamnimo arrinkuna waa xusuusin cahdigaygii baan ku jirnaa bay leeyihiin halkii baanu ku baaqi nahay maanaan burin waananu ku suganay kuna sugnaanaynaaba oo dadka islaamnimo rasuulkii ilaahay kula cahditame kula mubaayacoodaanay maa baqina abadan oo cahdiga iyagaasi waa kaa noo xidhan oo daa'imka ah ee waana tajdiid nooc tajdiid iyo cusboonaysiin iyo tadkiirba naxnu aladiina baayacuu muxamada cala lislaami maa baqina abada lafdiga baayacuuna aladiina de isman mawsuul yar mulaaxadadeeda ama muraacaadkeed bay baayacuuta haddii naxnu imika la eegayo waxay cibaaradu noqon lahayd naxnu aladiina baayacnaa muxamadan ee baayacuu waa isaga mawsuul daraada aladiina aw qaala wuxuu yihi cala ljihaadi halkaa cala lislaami bedelkeeda cala ljihaadi shaka xamaadun shakigan markaa cala ljihaad ama cala lislaam waa xamaad ibnu salame xaggiisa weeye shakiguna والنبي صلى الله عليه وسلم يقول iyagaana beydka cid horena u yidhi oo dee rasuulka ilaahi uu ku inshaadayo inuu xagga inshihiisa iyo inuu isagu curiyey ma aha allahuma ina alkhayra khayru اlaakhira waa isagoo u jawaabaya iyaga fakfir lilansaari wاlmuhaajira ilaah khayr waa khayrka aakhiro ee ansaar iyo muhaajiraba u dembi dhaaf baabu qaswati diqarad wagayriha wallah subxaana watacala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ونفعنا